ku dhawaad toban iyo saddex arday oo naska jiraan kuri iyo gabdho waan walku baradeen madarasada umul qur-aan waana ee dufcadii toddobaad ee kubadda madarasada iyo xaflad dhiirigelin ee lankasuub ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaar ahaan xarunta madarasada ee ka taala xaafada isha ee magaalada munaasabada dhiirigelinta ay tiyoy baa ku qayb galay ulmaawudiin macalimiin maamulka madarasada waalidiin iyo ardayda ankooreyna ku kumid ee macalimiinta madarasada umul qur-aan iyo waybawsi ku hadlay si walan baradeen ardayda may kalantanka maahdaane ulmaadahana ajiibti waqtishoo hana siyen oo unuunan weerdhinay maybwa hana ajiiben geeka darankay maakowmow xafladtan camale xaflada dhikaay laakiin geeka tan inkow insha allah mayba eedanka faraxsanaa marse sharafkiiyo culmaado eed hanku iibgaaden xafladan tan eh oo ninka dhiyaayt fii masjidina haadaa masaajidkan oo kan ninka dhiyaayt madarsada xafladda goobshadaahayta magaashan leerow madrasat umulquraa litaaxfiidi alqur'aan wa tarbiyat alislaamiya eed iyadiyang maxasintiin dhammaantin maybaa shucuurtay dareenkay maha kowmow iyadaasinka mahadiye sidee dhanba may leeray qofkumuu munkee khayrka maku dhergow khayrsiis dhan waa in iska weere khayrka antani qiibka aatan siinka weerni hanaa jiibtan ilaahay siinna maybwaa jaasintin jina siinka weelo unuuna siinka jarna insha allah culmaadana ilaahay mayboyoon hana ajiibana unru dheeroybaadale ilaahay siiyoona awlaadaysan argahay tan madarsadan tangee umulquraa waa dafcadan tangeeti dafcadii todobaadu oo madarsada kalanjibiyaas laakiin shal badan aadu koran shar yar aadu koran dafcaddaa tanka badan ardada geeknin kalanjibiyadii madarsada tumiisadaa ardayu waa ilaahayo hanu waafaji falilaahi alxamdu wanicma dhanka kale ahaana ku mid ee martadii ku qayb galay munaasabada iyo ardayda aan ka xambaliyeeyeen dadaalka iyo geliyan sidii walanbarada lahaayeen allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha ilaa aakhiri alaaya ilaahay way bahadejiyey kitaab alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja ilaahay ninka tilmaami waa fiihi naba'u maa qablana wa khabaru maa bacdana wxukmu maa baynana si rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninka tilmaami ikhwat aliimaan qur-aankaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jibriil ha ka dejiyi lowxulmaxfuudkiiyo laaku qaadi jibriila lahandhiibi jibriilna rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbashaya ka deji si kitaabka qur-aankuna ka fahni aayaadka qur-aanka ikhwat aliimaan bani aadamka dhulkunka dareera si rasuulka calayhi salatu wasalaam nin sheegay baan khayr badanah lakiin qur-aanka baradii oo haddana sii bari khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama marka insha allahu tacaala xil kuleelalka jara marka kelmadii yarayti oo bismi lwaalid aan ka hadalay intaasaa ka kooba walaalayaal nabaga calayhi salaatu wasalaam maylayaa man tacallama alqur'aan wahuwa fatiyu sini khaladahu allaahu bilaxmihi wa damih lan allaale lanka qur'aan kariimka baradii isuga da'yariye sinadyari da'yari lankii qur'aankaas kariimka ee barada ilaahay qur'aankii lankaasmeen ka dhex daray dhiija iyo hilibshay dhatiyoan dhexgeliyey leh marka waalidiinta iyo macallimiinta iyo dadka khayrka badano inta inaska kooyan kulli may ka guubaabiyaane ama ka dhiirgeliyaaneh ini ciyaalkii lan horseeda diinta islaamka oo an ka horreeyay kitaab qur-aanka barashadiisa lan horseeda ayaa in iska dhiirgeliyaan inshaa xadiiskaas nabaga nuga rumaysagna waana tatabucaano dabagal dheeraada kasuubiyaana
qur-aankii shay fudud mee waa shay culus ilaahay subxaana wa tacaala meylaya innaa sanulqi calayka qowlan haqiila hadal culus iyo kiin waxyoodana la eray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qur-aanka la kawadi ini culusin ilaahay tusaale kubi ilaahay ma eray low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah wa tilka alamhaal nadribuha linnaas lacallahum yatafakaruun qur-aanku hoo buuro laka dejii fadna buuro inata tareegama fadeen culeyska qur-aankusu qaba dartiya ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala qur-aankiisaasun culusaaya ilaahay nin fududaya laabtanin geli walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir inina la tacaamulno barano qur-aankan ininka fududaay mooshii xaqiiqatan walsahlan baaraka allahu fiikum